Magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay iskuul lagu baran doono wadida gawaarida iyo shuruucdeeda. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidanka nabadgelyada wadooyinka Puntland, xildhibaano, ganacsato, maamulka degmada Garowe iyo madax ka socotay shirkadaha maamulaha iskuulka Badbaado Driving ee lagu barto kaxaynta gaadiidka. Cabdirasaaq maxamed ismaaciil ayaa ka warramayay ujeedka ay u soo kordhiyeen iskuulkan iyo waxyaabaha lagu baran doono.
ka darawalnimada waxaan samaynay brogaraam diyaarsan oo dhammaystiran qofka cusub oo raba inuu baabuurka barto iyadoo laga bilaabayo in isbitaalkeenna isbitaaladeenna waddankeenna inuu ka rajiistar garaysan laga soo diiwaangelinayo si loo cabbiro aragga indhihiisa la dukumentigareeyo la sameeyo sawirkii iyo macluumaadkii loo baahnaa waxaan markaas kadib u diyaargaraynaynaa in la baro nidaamka nidaamka tioriga iyo darawalnimada oo wada socda nidaamka tioriga waxaan ugu talagalnay in ardaygu fahmo habka sharciga ah ee loo wado baabuurka taas waxaan rajaynaynaa inay yarayso shilalka qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay madasha lagu daahfurayay iskuulka badbaado driving ee barashada kaxaynta gaadiidka ayaa soo dhoweeyey haddii la helo iskuul noocaan oo kale ah oo wax ka bedeli kara dhanka wacyigelinta iyo shuruucda wasaarad ahaan waa la shaqayn kardhaa wasaaraddu wasaaraddu kolba waxay u qaabilsan tahay deegaanada puntland horumarinta shuruucda wadooyinka iyo infrastructureka ku hadlaya afka macallimiinta iskuulka badbaada taraafig waxaan soo dhoweynaynaa cabdirasaaq wuxuu magaalada ka furay wax loo baahnaa sirfis loo baahnaa dadka dibadaha ka yimadaa badanaa waxay yimi keenaan waddanka waxyaala la isaga egyahay qofba halkaa hodheel ka furanaya mid kalaa furanaya laakiin cabdirasaaq wuxuu keenay wax dadku u baahnaayeen oo bulshada u baahnayd oo dowladda u baahnayd dowladda qaybta taraafiigka shaqada u fududeynaysay xafladan lagu soo bandhigayo ama lagu soo kordhiyey cilmigan waxa weeye taraafikada oo runtii ahayd barnaamij inaan ka maqanoo aan filaya iskuullo hore aynan lahayn usan dalkeennu lahayn ama maamulkeennu usan lahayn oo ku saabsan waxa weeye aqoonta waxa weeye taraafikada ama baabuurta ama shuruucda oo dalku lahaa ama iskuul la yaqaano laga soo baxayo qofka uu wato shahaadadiisi laleeyahay waxa lagu barayo iskuulkan lagu baran doono kaxaynta gaadiidka ayaa wax badan ka bedeli doono shilalka gaadiidka taasoo horey ugu badnayd deegaanada puntland